Dhalinyarada Jowhar waxay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan horumarinta nadaafadda deegaanka iyagoo abaabulaya ololeyaal nadaafadeed, wacyigelin ku saabsan nadaafadda, iyo ka qayb qaadashada barnaamijyada lagu hagaajinayo bilicda magaalada. Waxayna gacan ka geysan kartaa in la yareeyo cudurrada ka dhasha nadaafad darrada iyo in la abuuro deegaan nadiif ah oo caafimaad qaba. Nacimo Aadan waxay ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar, waxay sheegtay in dhalinyaradu ay muhiim tahay inay ka qayb qaataan horumarinta nadaafadda deegaanka maadaama dhalinyarada ay yihiin tiirka magaalada. Waxayna ugu baaqday in qof walba oo dhalinyaro ah ay ka qayb qaataan bilicda soo celinta magaalada ay ku nool yihiin, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Jowhar.
aad ayaad umahadsantahay xaliimo way ka qayb qaadan karaan dhalinyarada gobolka weliba qaabka ay ugu qayb qaadan karaan waxay tahay dhalinyaradu inay isxilqaamaan si ay u nadiifiyaan iyaga gobolkooda nadaafadana waa iimaanka barkeed ma ahan inay ka sugaan in maamul uu gacan qabto amaba ay maamul garab istaagaan because iyaga haddii gobolkooda ay nadiifiyaan iyaga ayaa ku ammaanan haddii ay nadiifin waayaanna iyaga ayaa eedeeda iskaleh maadaama ay hore loo yiri qof walba gurigiisa ha qurux badnaado ilan ceebta ka timaada isagaa iskaleh marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa qaabkaasay ugu qayb qaadan karaan inkastoo aanan laga maarmin inay maamulka qayb ka ahaadaan hagaajinta iyo nadaafadda ka qaybgalka gobolka maamulka iyo dhalinyarada waxay wada shaqeyn u dhexmari karaan maamulka iyo dhalinyarada oo fadhi yeesha kadibna ka wada hadla nadaafadaas iyo qaabkii loo sameyn lahaa iyagoo weliba kaashanaya maamulka kaashanaya ujeedkooduna uu yahay inuu dhulkoodu nadiif u noqdo dhalinyaraduna oo xiriir wanaagsan dhex maro dhalinyaradana ay kalsooni ka helaan si ay ugu yeeraan ay dhahaan dhalinyaro si aan u hagaagsano si aan u hagaagsano gobolkeena maxaan qabanaynaa ilaan dhalinyarada markii go-aan iyo talo loo doonto kalsooni isbidaayaan kadibna fikirada ka guuxaya ay la soo baxayaan waxaan isdhihi karaa haddii discussion ay sameeyaan dhalinyarada iyo maamulka dhexdooda wuu qurxanaanaya gobolka markii aniga ahaan ay fikirka maskaxdeyda ka yimaada amaba go-aanka uu yahay aan gaarayo nacimooy hakuu qurux badnaado gobolkaaga horta inkastoo aanan gobolkan keligay qurxin karin haddana ka nadaafad ahaan waan ka qayb qaadan karaa oo dhallinyaradaas kamidaan ahay wax waan ka qaban karaa markii ay noqoto dhiskaashan ilaalinta nadaafadda deegaanka waa arrin muhiim ah oo saameyn weyn ku leh caafimaadka bulshada iyo bilicda magaalada